aad baa umahadsan tahay adi abaaro maqrabadii ayaa degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan agagaarka xeer agoonta meel laga qodo carada caramadooda ama carabood sida dadku u yaqaaniin ayaa shaqaalihii halkaas ka shaqaynayay oo tiradooda liixada jane ahaayeen shan ayaa godkii carada ahaa uu kusoo dumay run ahaantiina waxay ahayd arrin aad u dhib badan oo dadka markay maqleen ka naxeen halkaas waxaa ku geeriyootay laba qof oo xilligan aan kula hadlaayo adiga saacadii kudhowda saddex saac laga soo bixi meydkooda halka saddexdii kalena uu ilaahay ka badbaadiyay meesha ma shaqadaas ayaa ka dhacay degmada afgooye saddexda qof ee kale ee lasoo badbaadiyey xaaladooda waa sidee
alxamdulilah hadda waa ay fiican yihiin hase ahaatee labadii wiil oo kale ee shaqaalaha kamid ahaa xoogsatada ahaa oo halkaas godka carada ka shaqaynayay waa ay ku dhinteen ayagoo markaas diyaarinayo ama gurigooda raadsanayo gaadiidkii carada lagu qaaday iskarogaha inta badanba maadaama xilli roobaadkii la galay gog ahaa dadkana ay isku diyaarinaan ay isku diyaarinayaan wixi ay goobahooda ganacsiga ama guryahooda ay carada tuurtaan maadaama afgoy ay tahay meel dhawey ah haddana inta badan maalmahan carada ay shaqadooda saa-id tahay ayaa mashaqadan ay kusoo aaday run ahaantiina laba wiil horay afgooya ah oo xoogsatada ahna halkaas ay ku dhinteen halka saddexda kalena laga soo badbaadiyey marka meesha caradu ay ka qodayeen meel enkee ayay ahayd
waa meel kamid a degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan xaafadaha caanka ah oo loo yaqaano ifi aakhiro ama agagaarka xerada agoonta oo inta badan qaybo kamida ay noqotay meelaha carada laga qodo oo inta badan bulshada ku dhaqan degmada afgooyena carada looga keeno run ahaantii waa meel kamid a degmada afgooye meesha ee mashaqada ka dhacday eena carada laga qoday halkaas wey tilmaam haddaan kaasiy marka qaab ahaan meesha la qodo intee la eg tahay ahaantii dhulka waa dhul dhoobaya sida muuqatana inta badan waa jilcan yihiin dhowr jeer oo kale mashaqo waa ay ka dhacday hase ahaatee dadkii weli maysan ku dhiman dad waa laga soo badbaadan jiray hase ahaatee tan caawa dhacday xiliyada maqrabkii ayaa waxay ahayd mid aad u daran run ahaantiina maadaama dhulka uu dhul dhoowa yahay oo iska jilcan yahay ayaa sababtay waxaana waxay ku imaadeen khatar alle waxaana halkaas ku geeriyootay labadaas wiil oo ilaahay oo waqtigiisa halkaas ku ekeysiiyey halka saddexdii kalena oo ilaahay ka badbaadiyey mashaqada saas ay ku dhacday